Dumarka Soomaaliyeed oo halbowle u ah horumarka bulshada Soomaaliyeed ayaa meelaha ay kaalinta weyn ku leeyihiin waxaa ka mid ah adeegyada waxbarashada, caafimaadka, iyo ganacsiga, kuwaasoo laf-dhabar u ah nolosha qoysas badan. Waxbarashada ayaa ah furaha nolosha qof kasta oo wax baranaya, waxaana uu ku taameeyaa inuu ka guulgaaro yoolkiisa waxbarasho. Waxbarashada haweenka ayaa kaalin mug leh ka qaadan karta horumarinta bulshada. Bulshada Soomaaliyeed ma aysan xoogga saari jirin waxbarashada gabdhaha balse dib ayay ka fahmeen waxbarashada faa'iidada ay leedahay maadaama ay waxbarashadu tahay midda isku xidha adduunka. Gabdhaha ayaa ah kuwa kaalmaha hore ka gala waxbarashada iyagoona dadaal aad u wanaagsan muujiya intii ay ku jiraan muddada waxbarashada. Gabdhaha ayaa markii ay dhammeeyaan waxbarashada dugsiga sare aan u gudbin heerka jaamacadeed duruufo jira iyo caqabado jira awgeed balse haatan la dareemayay in taasi laga soo kabsanayo. Haddana waxaa wareysi la yeeshay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga degmada Dhoobeley iyagoona ka warbixiyay heerka waxbarasho ee gabdhaha degmada Dhoobeley.
een waxbarashada sideedaba waxbarashadu sideedaba ma laha yaraan iyo weynaan een waxa waaye heerkaad doonta ahaa ama da'daad doonta waa joogd waxbarashada waa muhiim een khaasatan gabdhaha maadaama ay dumar yihiin oo ay iska nugul yihiin haddii aan usoo noqdo waxbarashada degmada dhobley ee gabdhaha iskuulka iskuulada een boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karaa een waxbarashada een gabdhaha ee degmada aad bay u ziyaadaysaa aad bay u fidaysaa maalinba maalin ka dambeysa ee way ziyaadahaysaa waayna micnaha een een kordhaysaa waayo een iskuulka hadda aniga aan joogo boqolkiiba sagaashan waxaa micnaha dhigta ama wax barta een gabdhaha waxbarashada gabdhaha heerkooda ee boqolkiiba sagaashan ayagaa kaga fiican ama kaga habboon wiilasha oo niyad ahaan tayo ahaan iyo micnaha tiro ahaanba ayaga ayaa aad ugu micnaha een wanaagsan een waqti hore waayihii hore ama waqtiyadii hore ama sanada hore waxbarashada gabdhaha aad bay u liidatay laakiin sanadahan hadda ugu dambeeyey waxbarashadooda aad bay u kobcaysaa oo aad bay u koraysaa anigoo ka mid ah macallimiinta degmada dhobley magaciyuna yahaad ciise axmed cali intii aan soo dhaafnay burburkii iyo wixii ka horreeyey dowladdii soomaaliya een waxbarashada heerka gabdhaha aad bay u hooseysay boqolkiiba hal halka ay xilligii dowladda u sarkaar raacday xataa xataa la helay gabar duuliye ah haddana ay jiraan gabdho maasha allah oo waxbartay